جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgal gaar ah oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa murtadiinta ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiya weerare ka kala dhacay wilaayada gado iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya barakac xooggan oo ay sababeen daadad ka dhashay roobabka xilliga guga ayaa ka soconaya magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan bulshada ku kala dhaqan deegaano hoostaga magaalooyinka kismaayo iyo waajid ayaa ka kala faa'iidaystay dowlaad diini ah oo ay usoo gebagabeeyeen wilaayaadka islaamiga bakool iyo jubbada hoose ardayda dugsiga sare ee magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta dugsiga ee magaaladaasi sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan shir kooxda riddada soomaaliya ay ku qabatay xerada xalane ee magaalada muqdisho kaas oo shirqool loogu maleegaya ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa murtadiinta ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha murtadiinta iyo kufaarta lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka kala dhacay wilaayada gado iyo xadbeenaadka kala qeybiya soomaaliya iyo kenya waxaa inoo faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir banaadir howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen habeenkii xalay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen sarkaal gaashaanno dhex oo ka tirsanaa saraakiisha booliska riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray aadan axmed cali aadan biit sarkaalkan ayaa sidoo kale ahaa tababaro ciidan wuxuu sidoo kale hore usoo noqday taliyaha booliska magaalada baydhabo iyo sidoo kale degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxa ay maalintii shalay weerar la beegsadeen maliishiyaad murtadiinaha ku sugnaa duleedka degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado sarkaal lagu magacaabo cabdirasaaq maxamed daa-uud oo ah taliya urur ayaa lagu dhaawacay weerarka sidoo kale waxaa howlgalkaas lagu dilay askari murtad ah oo isla magaciisa lagu sheegay iftiin dhaarte xadbeenaadka kenya ee soomaaliya waxaa faahfaahin laga helaya qaraxyo kale iyo siriibiyiinta kenya lagula beegsaday inta udhexeysa buurta kaamoole iyo deegaanka kambonia oo dhaca xadbeenaadka udhexeeya soomaaliya iyo kenya inta la xaqiijiya waxaa weerarkaas ku baktiyay toddoba askari oo kenyaati ah halka ay mujaahidiintu ku gubeen gaari kooyal ah oo qori dhashiikaha u saarnaa howlgalladan ayaana ku biiraya camaliyaadka kala duwan ee lagula xisaabtamayo cadowga allah ee kusoo duulaya diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid xaaris barakac xooggan oo ay sababeen daadad ka dhashay roobabka xilliga guga ayaa ka soconaya magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya magaalada beledweyne waxaa maalintii labaad ka socda barako xooggan kadib markay saameyn ku yeesheen daadad kusoo rogmaday magaalada lagana barakacay qaar ka mid a xaafadaha dadka qaar ayaa u barakacay bannaanka magaalada iyadoona laga cabsi qabo inuu fatahad webiga uu ku sameeyo roobkaas waxau sababay inay soo rogmadaan daado aad iyo aad u xoog badan oo ka soo gala dhinaca bariga saamayn badan ayaa ku yeeshay dadka shacabka reer beledweyne maxaa ku waxay qoysas aad iyo aad fara badan oo saamayn xoog leh biyaha soo geysteen magaalada beledweyne hore waxay ula daaldacisay maamul iska soo horjeedo iyo maalin caqabada ku hayay haddana waxaa uguso darsoomay biyobaxo iyo fatahaado marka shacabka reer beledweyne waxaan leeyahay waxaa la wuxuu leekin alxamdulillah dhan aan ku sabarno daadadkan ku dhaftay magaalada beledweyne ayaa imaanaya iyadoo roobab xooggan ay ka da-aan saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay xaafadaha kala duwan ee magaalada mahadsanid casaam bulshada ku kala dhaqan deegaano hoos taga magaalooyinka kismaayo iyo waajid ayaa ka kala faa'iidaystay dowraad diini ah oo ay u soo gebagabeeyeen wilaayaadka islaamiga bakool iyo jubbada hoose aan ka horumarna jubbada hoose waa kan bashiir muxiidiin abu ayman garinkii dambe ee shalay waxaa deegaanka baqhdaad ee hoostaga magaalada kismaayo ka dhacday munaasabad gebagaba u ahayd dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee kismaayo iyo waxgaradka deegaanka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lahaa agaasinka dowladan socotay muddada saddexda maalmood oo ay ka faa'iidaysteen dumarka deegaankaasi intii ay socotay dowladda ayay dumarka deegaanka baqhdaad ku qaateen kutubta kale ah duruusul muhim ah licaamati l umma fadlulcilmi iyo sidoo kale kitaab ka hadlaya sifada ay leedahay gabadha muslimada iyo muxaadaraad ugu horeyn qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka baqhdaad ee hoosaga magaalada kismaayo ayaa ka hadlay dowladda iyagoona dardaaran qiima u jeediyey dumarkii loo qabtay
maagtii lagu soo xirayay dowrada aan annagoo odayaalna ka soo qayb galnay runtii aada baan walaayada degmada kismaayo mahad aan lasoo koobi karin ayaan u mahad celinaynaa gabdhaheenii inta meesha isugu imaatay runtii waa inta cashiiradeena aheed waaye intaa matalayna odayaal aan ka ahaan waaye aada waxaan runtii u bogaadinaynaa waktiga laydin siiyey cilmiga iyo diinta laydinku shubay waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu kuwa qaato inaad noqotaan oo ku cilmi falo intii idinku dul akrisana ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaankooda xasanaadta inuu ilaahay u saaro inaad marka koowaad waxbarashada diinta ay isu taagtaan waxbarashada diintana weyne iyo yari midna male ta gabadha intayna mashaqoobin inay isu taagto oo macaamada yimaadaan oo madrasada yimaadaan oo qur-aanka ay bartaan kabacdi cilmiga usii gudbaan markaasay bulshadu kulli way wanaagsanaanaysaa inagu ka odayaal ahaan dhegihii weli wacdiga iyo waanada qaata allah inaga wada dhiga kulligeyna dhagaha u fura hel qaama xaafadda keliya ayaan waxba lagu sugin xishood male diintu maadoo inta leeg baa hadda lagu bilaabay rabinaas ama alif lagu bilaabay wax la yidhaahaa ma jir idinkuna kuwii soo ajiiba diinta waxbarashadeeda oo ku dadaala diinta u dadaala oo keena yimaada ilmahooda ku tarbiyeeya waa kuwan qaar ka mid ah dumarka deegaanka baqhdaad ee ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya waxyaabihii ay faa'iideen magaceega waxaa loo farxiyaa aan cabdulaahi dowra ayaa noola qabtay saddex beri ayuu noo saatay magaalada baqhdaad waxaa noogula qabtay fadlul cilmi sifaatu marata muslima iyo duruusu muhima mar kasta in loogula soo celceliyo ayaan ka codsanaynaa dowrada dayaan shacaib maxamed deegaankan joogana baqhdaad waay waxaa noola qabtay dowra saddex beri ah saasoo aan ka faa'iidnay fadlul cilmi sifaatu lmar'ati almuslima adduruusu lmuhima licaamati lumma dowladda waxaa ka waxaa ka qayb galay dhammaan dadka ku nool baqhdaad marka ah muslimiinta ah dowladda mar walba in lagu socdaa dowladan uu soo xiray maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen haweenka deegaanka baqhdaad ee hoosaga magaalada kismaayo ayaa ku dabafeelaysa dowraad silsilada ah oo maalmahan maktabka dacwada uu qabanayay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose kuwaasoo bilow u ah diraasada maraakiistii xirnaa tan iyo aakhirkii bishii ramadaan aad buu u mahadsan yahay bashiir dhanka bakoolna waxaa warbixintan ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani dowradan ayaa loo qabtay dad boqolaal ah oo ku dhaqan deegaanka lafaale oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dowrada ayaa socotay muddo toddobaad ah waxaana lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin kitaabka tarbiyatul islaamiya iyo muxaadaraad ka hadlayay waaqaca jihaadka iyo guulaha muslimiinta bariga afrika gabagabada dowradan waxaa ka hadlay qaar ka mida bulshada deegaanka ee loo qabtay dowrada waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay kaga faa'iidaysteen muddadii ay dowradu u socotay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما معنى الوضوء؟
هي استعمال الماء ظهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرع كم شروط الوضوء وما هي شروط الوضوء تسعة وهي الإسلام العقل التمييز النية انقطاع موجب الاستنجاء أو الاستجمار ظهورة الماء واستباحته إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة دخول الوقت على من حدثه دائما كم فروض الوضوء وما هي فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مس الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الموالاة الترتيب يا أيها الذين الذين دولك ألا نبرهم بينو كتب وسنك فرض ويلي عليكم كوركين الصيام صوم لسنك فرض ويلي كما سيدي كتب لنك فرض ويلي على الذين دولك من قبلكم اسم بسنك هرين لعلكم ما يبهكي كاتين تتقون ديسن لك أبستان ما هو جلباب الشر جلباب كشر ما هو جلباب كشر أنت أستر المرة بلا ما أسترت جميعا بدنها بدن جدا ما أنت أنا الرجال رجالا كأسترت غير محارمي ولا محارم جبن كائنما ما هو كم جلباب جلباب كن جاي ما هو كم هو جلباب كن جاي واجب واجب على المرة المسلمة بلا أنت مسلمين تنا واجب كي كم شروط الجلباب جلباب شروط جاي ما شروط الجلباب جلباب شروط جاي ثمانية تنسية أيا أنت ما يجيك haneen gebagabaayay toddobaadkii haneen daraari casharkii duuridii walaalana muslimiinta ah haneen katargalanayon ilaahay waafajinishanan yayantageekanta haneen gebagabaawi may baang mahadnagaaneh walayada islaamka oo dowladun haneen igaasinte haneen katargali kori hoos dhatiyoba haneen maamulli ayaa mahad iskule may kale hadalkayka dareey macalimiintii gaar ahaan casharka haneen karahaayan ayaa mahadla maadangnagee may kale codsadaan eh walaalaha muslimiinta eh walayada islaamka eh iniyatana madudanba haniignagadan anoo wargaban deegaankan lafey iyo deegaano dhowr ah oo dhaca duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool bulshada ku dhaqani ayaa si weyn kaga faa'iidaystay dowraad sharci ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah bakool uu usoo abaabulay si ay dadweynuhu uga faa'iidaystaan barashada diintooda iyo ku camalfalkeeda mahadsanid rabbaani ardayda dugsiga sare ee magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta dugsiga ee magaaladaas faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow wuxuu ahaa bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey kaasoo ay dhigeen ardayda dugsiga sare alhijra ee magaalada jilib dugsiga sare alhijra oo ah goob ay ardaydu ku bartaan culuumta shareecada iyo midda maadiga ayaa intii ardaydu ay ku guda jireen bandhigga waxa ay ka hadleen culuum fara badan oo ay ku soo barteen alhijra تقع الصومال في شرق إفريقيا بالمنطقة المعروفة بالقرن الإفريقي ويحدها من الشمال خليج عدن ومن الجنوب المحيط الهندي وكينيا ومن الغرب الحبشة يستخدم الحساب لتحديد أمور عديدة مثل الوراثة وقياس ضغط الدم ومعرفة مستوى سكر الجلوكوز ومعرفة درجة حرارة المريض وفي مجال العسكري لا يستغنى عن الحساب القياسي مدى مدى الأسلحة وإحصاء عدد الجنود فالفيزياء هو علم له صلة بمجالات مختلفة مثل مجال الطب ومجال الهندسة ومجال الاتصالات ومجال النقل والحديث ومجال الشؤون العسكرية جاذبية الأرض شيء معروف يدرس في علم الفيزياء واكتشفها الباحثون في حديث الزمن ولكن القرآن الكريم أشار إليها قبل زمان بعيد قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay bandhigga ardayda dugsiga sare alhijra ayaa ku bogaadiyey heerkooda aqooneed isagoona sidoo kale kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalka waxbarasho mawaadkii santiifiga ay haddaan arkahayey ee tajriibga ay dhallinyaradu ay soo bandhigahayeen iyo mawaadkii kale ee aanba aalada ahayd sida naxwadii iyo wixii la midka ah runtii anugu aad iyo aad baan u kamanayaa alhijra kan aad bilowdeen dhexda ha kaga tageen hore u dhammaystira xataa gabadhay haddaad hooyo noqoto adoo hooyo aad jaamacadda dhammaystiri kartaa adoo jihaad aadaad qimo ka qaadan kartaa intisaab ka qaadan kartaa baasha yaan loo kala tegin in badan oo badan oo badan baa loo soo halgebay halka maanta aad maraysaan mar kale ardayda ayaa waxaa isbarbardhig ku sameeyeen waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo midda ka jirta magaalooyinka ay gaaladu haystaan iyagoona ku faanay in ay wax ku bartaan hooska shareecada sidoo kalena ay haystaan manaahij taafi ah lagana ilaaliyey wax kasta oo lidi ku ah shareecada islaamka ardayda dugsiga sare aljira secondary school bandhig cilmiyeed aada u weyn kaas oo lagu kulminayo mawaadda sharciga ah iyo mawaadda tajribiga ah mawaadda sharciga waxaa ka mid ah haddii aan sheego fiqigii caqiidadii tafsiirkii naxwihii mawaadda tajribiga sidoo kale waxaa ka mid ah kiimiyaagii axyaagii fisiyaagii xisaabtii juqraafigii أنا waxaan wax ku barnaa manhaj islaami ah anaga waxaan wax ku barnaa sidoo kale taxta raayat alislaam wa taxta dimaa'i shuhadaa kharij alwilaayaad waxay ardayda wax ku baraan manaahij xunxun ee ugu magac diraan unesco ama unicef ama waxbarashada taala wilaayaadka islaamiga ah waa manhaj ku salaysan calaa minhaaji nubuwa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam bandhiga maanta meeshaan ka dhacay wuxuu ahaa bandhig tayadiisa aad iyo aad u sareyso waxaana kusoo bandhigaynay waxyaaba aan soo baranayna muddadan oo dhan waxaana ugu mahadcelinahay allah subxaana watacaala waxaan dhigtaa dugsiga sare ee la jira gaar ahaan fasalka ugu dambeeya sida uu ii sheegay maamulka xarunta dugsiga sare alhijra ardayda ayaa waxa ay dhowaan gali doonaan imtixaanka gabagabada iyagoona intaasi kadib ardayda aadi doonaan waxbarashada jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib mahadsaned cusmaan ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan shir kooxda ridada soomaaliya ay ku qabatay xerada xalane ee magaalada muqdisho kaasoo shirqool loogu maleegaya ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya maahir maxamed ayaa warbixintan inoo haya soomaaliya waa daldhaca geeska qaaradda afrika wuxuu dacalka ku hayaa badda cas iyo badweynta hindiya wuxuu hodan ku yahay noocyo kala duwan oo kheyraad ah kuwaasoo aysan lahayn inta badan dowladaha dhaca gobolka sababa ku aadan barta juquraafi ee uu dhaco iyo kheyraadkiisa dihin wuxuu muddo qarniyo ah noqday goob loogu tartamo sidii loo boobi lahaa iyadoo ay u soo qalab qaateen quwado badan taasi oo keentay in uu dalkan wajaho xamalaad saliibi ah wuxuu waayuhu isrogrogo noloshuna isbedbedesho hadda waxa uu dalku ku jiraa marxaladdii ugu liidatay taariikhda waa zaman hoggaankii dalka ay hayaan cumalo dad iyo diin ka tagay kuwaasoo ay kuraasta ku ilaaliyaan dowladaha saliibiyiinta iyagoo wakiil uga ah gumaynta shacabka muslimka ah ee dagadhulkani xasan sheekh maxamuud waa mid ka mid ah hogaamiyeyaashaasi dabadhilifyada u ah reer galbeedka waa hogaamiye ku caanbaxay cashiimaysiga ama in uu si gaar ah uga faa'iidaysto khayraadka ka dhexeeya ummadda waa madaxweynihii ugu liitay ee soo mara dowladda riddada bila uun kadib markii mar kale dib loogu doortay hogaaminta nidaamkan fadhigiisu yahay caasimadda muqdisho ayuu goob fagaare ah ka sheegay in uu xaraashanayo khayraadka uu dalku leeyahay sida kalluunka shidaalka iyo kuwa la midka ah batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano isagoo ka duulaya istaraatiijiyaddaasi ku dhisan boobka khayraadka ummadda ka wada dhexeeya iyo dhaqaalaheeda uu u gacangeliyo gumaystaha ay dowladdiisu gashay qalinkana ku duugtay heshiisyo ganacsi oo tirabeel ah waxayna dalka soo gelisay boqolaal shirkado iyo dowlada ah oo safaf dhaadheer u soo galay keliya inay boobaan dhaqaalaha uu allah subxaanahu watacaala ku manaystay ummadda soomaaliyeed bishii ina dhaaftay ee abriil si gaar ah toddobaadkan sii dhammaanaya xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee kooxda riddada soomaaliya kulankaasi oo la huuyey magaca shirka maalgashiga soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay tobaneeyo shirkado iyo shakhsiyaad ajaanib ah oo u soo qalab qaatay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhaqaalaha dalka ee baylaha looga dhigay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ugu badan ee ka soo qayb galay shirkaasi waxa ay ka socdeen dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loo yaqaan e a c waxaana muddo laba maalin ah oo uu shirkaasi socday la isku dhaafsaday talooyin ku saabsan sidii ay shisheeyuhu uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka waddankan ee ay xaraashayso xukuumadda murtad xasan gurguurte murtad beena beene oo ku magacaaban wasiirka wasaaradda qorshaynta kooxda riddada ayaa sheegaya in shirkaasi ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol ganacsato ah oo ka kala yimid waddamada kenya uganda iyo tanzaniya kuwaasoo ka mid a dalladda ururka magaceeda loo soo gaabiyo e a c
marka hore waxaan ku faraxsannahay maanta inuu halkan noogu qabsoomay shir laba maalmood soconaya maanta iyo berrito oo ku saabsan ama afka qalaad waxaa lagu dhahaa investi somalia conference and expo waa shir lagu maal- maalgelinta soomaaliya lagu weynaynayo oo ay kasoo qayb galeen ganacsato aad u tiro badan oo ka yimid waddamadan ku bahoobay bariga afrika oo ay soomaaliya mar dhow qayb ka noqotay ilaa iyo boqol ka badan ganacsato ay yimid oo ka yimid kenya tanzania eh, eh, maxaan ku dhahaa eh, uganda waddamada deriska u badan ganacsatada ka socotay kenya ee qaybta ka ah shirka ayaa madasha ka sheegay inay doonayaan inay sii ballaariyaan maanduuriyaha qaadka ee ay dalka ku soo harqiyaan taasi cagsigeedna ay rabaan inay la wareegaan kalluunka soomaaliya si ay iyagu u iibgeeyaan ugana macaashaan lacago malaayiin dollar ah kimathi munjuuri oo ah guddoomiyaha dalladda qaadka ee kenya ayaa teendhada ka sheegay inay yihiin jidka ama marinka isku xira ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kimathi ayaa mar uu ka hadlayey sababta uu shirkan uga qayb galay ayuu yidhi waxaan qorsheynay oo nalaga codsaday in aan ka soo qayb galno shirka maalgashiga soomaaliya ee sanadkan labada kun afariyo labaatanka waayo ka dallad ahaan waxaan matelnaa danaha beeralayda qaadka kenya waxaan dareensannahay in aan nahay dunta isku xirta ganacsiga kenya iyo soomaaliya sidaas darteedna aan shirka uga soo qayb galay in ganacsatada kenyaanka ah dalbadaan kalluunka soomaaliya dhanka kalena ay sii wadaan maanduuriyaha qaadka ee ay dalka keenaan ayaan ahayn wax cusub sababtoo ah madaxweynaha kooxda riidada ayaa sannadkii labada kun labaiyo labaatankii heshiis uu la saxiixday dowladda kenya kana koobnaa kow iyo toban qodob waxa uu dhigayey in soomaalidu ay la soo wareegaan jaadka taasi beddelkeedana kenyaanka ay helaan kalluunka soomaaliya marka laga soo tago ganacsatada kenyaanka ah waxaa sidoo kale dalka si xawli ah ugu soo qulqulaya shaqaale ajaanib ah oo ka socda dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha ee bariga afrika kuwaasoo ku biiristii kooxda ridada ee dalladda kadib waddanka ka arkay fursado ay ku heli karaan lacago malaayiin dollar ah warbixin uu toddobaadkan daabacay wargeeskada east african ayuu ku sheegay in sannadkii dadka ajaanibta ah ee dalka ku sugan ay dibadda u diraan lacag ka badan kow iyo labaatan milyan oo dollar soddon iyo shan kun oo ka mid a shaqaalahaasi ayaa ah yugandhays waxayna maalinkii dalka ka diraan lacag lagu qiyaasay konton kun ilaa lixdan kun oo dollar nathan mugiisha oo ah ku-xigeenka safiirka yuganda ee soomaaliya ayaa u sheegay wargeyska in muwaadiniintooda ay shaqooyin badan ka qabtaan dalka wuxuuna yidhi waxaan halkan ku haynaa fursado badan oo ku saabsan beeraha shaqaalaha xirfadlayaasha gaar ahaan qaybta dhismaha iyo macdanta waxa keliya ee aan u baahannahay waa in aan hurdada ka kicinno dadkeenna si aan ugu kordhinno xirfadaha aan rabno inaan halkan ku suuq geyno si aan wax badan uga helno dhaqaalahan diblomaasiyiinta ka howlgala safaaradda kenya ee soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in muwaadiniintooda ku sugan waddanka ay gaarayaan ilaa soddon kun ayna dalka ka qabtaan shaqooyin badan sidaas ayuu si tartiib ah dhaqaalaha dalka gacanta ugu sii galayaa shirkadaha iyo dowladaha shisheeye wuxuuna hadda xaalku marayaa in muwaadiniinta u dhashay kenya tanzaniya iyo uganda ee faqriga uga soo cararay dalalkooda ay la wareegaan xirfadihii iyo shaqooyinkii ay qaban jireen shacabka soomaaliyeed kuwaas oo maanta badankood la daalaadhacaya shaqo la-aan iyo faqri ay sabab u tahay xukuumadda ridada ee ay gaaladu ka dhisteen waddanka aad buu u mahadsan yahay maahir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu